bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal saaxiibyaal waxa aad kusoo dhawaataan barnaamijka teknolojiyadda oo aad dhegeysataan toddobaadkiiba mar soo saaraha iyo lasocodsiinta toddobaadkani barnaamijku waa anigoo cabdifataax axmed ah waxaynu diiradda ku saari doonaa saaxiibyaal barnaamijka inta aad dhegeysanaysaan islamarkaana aad kala socotaa mawjada sideetan iyo toddoba dhibic toddoba f megaartis maxaa laga yeri in taleefanada gacanta lagu isticmaalo ay sabab u noqdaan kansarka ku dhaca maskaxda isticmaalayaasha soomaalida saameyn nooce ah ayuu ku yeeshay markaasi isbedelka sharciga ay sameysay shirkadda telegram waxaad maqli doontaan maxay tahay sababaha loo iibsado nooca ugu dambeeyey ee telefoonada casriga ah ee dadweynuhu ay xiiseeyaan barnaamijka inta aad la socotaan waxaad maqli doontaan shirkadda apple oo shaacisay in iphone lix iyo toban qiimihiisa uu ka jaban yahay iphonadii hore uu soo baxay barnaamijka ayaad ku dhegeysan doontaan qeybaha ugu dambeeya ee barnaamijka iyaga teknolojiyaddana waxaan diiradda ku saari doonaa saaxib yaal ganacsatada magaalada jowhar oo loogu baaqay inay isticmaalaan nidaamka dijitaalka ah ee maareynta lacagaha iyo dakhliga ganacsiga kaa oo looga hortegayo burburka xogaha lacagaha ay ku qortaan ganacsatada xiliyada markaasi ay khatartu timaado si gaar ah debka kusoo noqnoqda suuqyada magaalada barnaamijka soo saarihiisa waa anigo cabdifataaxa saaxiib yaal kusoo dhawaada oo kusoo durgala socodka barnaamijkayaga
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
waxaad maqli doontaan qeybaha ugu dambeeya barnaamijka kuna dhegeysan doontaan islamarkaana aan idinkugu soo gudbin doonaa codod markaasi ka hadlaya baakha loo soo jeediyey dhalinyarada guud ahaan ee ganacsatada ah iyo weliba ganacsatada ku ganacsata suuqyada waaweyn ee magaalada jowar kaasi oo ku aadan in ay la yimaadaan nidaamka dijitaalka ah ee lagu keedinayo xogta lacagaha deynta kaga maqan ganacsiga qeybaha dambead dhegeysan doontaan balse waxaynu ku horan doonaa xubnaha barnaamijka teknolojiyadda ee toddobaadkan maxaa laga yiri in teleefoonada gacantu ay keenaan kansarka maskaxda saxiyo khalad intaba hay-adda cilmi baarista ee kansarka ee ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegtay in teleefoonada gacanta ay noqdeen ama ay noqon karaan kuwa keena kansarka dooda hay-addan ayaa ahayd xili hore balse ma helin caddayn ku filan in arrinkaasi uu yahay mid sax ah dib u eegis lagu sameeyey caddeymihii la ogaaday ayaa soo jeediyey in suuragal ay tahay oo aan meesha laga saari karin xogta hay-addaasi balse sida ay tahayna markaa loo baahan yahay in loo helo caddeemo ku filan in kansarku uu sidaa ku gudbi karo si kastaba ha ahaatee sababaha tooska ah ee keenaya in xidhiidhka tooska ah ee uu leeyahay aynan jirin isticmaalka teleefoonada warbixinta ka hadlaysa inuu leeyahay cudurka kansarka ahi waxaana kusoo waxaana qoraalka lagu soo gebagabeeyey inaysan caddeyn ku filan aanan loo helin arrinka balse uu yahay walaac taagan oo markaasi ka taagan isticmaalka teleefoonada gacanta maadaama sababo kala duwan ay dhakhaatiirtuba markaasi kusoo bandhigeen hay-ad samafal oo ka shaqeysa amuuraha baarista kansarka ayaa sheegtay in cadeymaha ay yihiin kuwa aada u daciif ah isla markaasina aan lagu khiri karin amaba bogoga hore ee jaraa'idadu lagu daabici karin inay sax tahay warbixinta ka soo baxday w h o iyo baaritaanada ku aadan isticmaalka teleefoonada xaaladaha daran ee dhanka caafimaadku ay u keeni karaan isticmaalayaashu isticmaalayaasha soomaalida saameyn nooce ah ayay ku yeelan kartaa isticmaalka iyo wax kabeddelka lagu sameeyey sharciga telegram shirkadda telegram ayaa sheegtay in ay ku wareejin doonto ciwaanadeeda i b-ga ah ee isticmaalayaasha iyo nambarada teleefoonada hay-adaha amniga ee haysta warqadaha baaritaanka amaba codsiga sharci kala laabashada ah amaba sharciyadda ahi isbeddelka sharuudaha adeega iyo siyaasadda qarsoodiga ah waa in ay niyad jabaan ah dembiilayaasha waxaa sidaasi lagu soo qoray qaybta isticmaalayaasha telegaram-ka ah waxaana soo daabacay maamulaha bevel drove inkasta oo sagaashan iyo sagaal dhibic sagaal boqolkiiba dadka isticmaala telegaram-ka aysan wax xiriir ah la lahaynna dembiyada ama wadambiilayaashu haddana dhaqdhaqaaqyada sharciga ah ayaynu ogolaan doonaa in ay noqoto kuwa baaritaan lagu samayn karo ayuu yidhi maamulaha shirkadda telegram ku dhawaaqista ayaa u dhiganta isbeddel weyn oo ku imaan doona isticmaalka telegaramka balse waxa ay noqon doontaa mid markaasi aynu u eegi doono sharciyada kala duwan ee markaasi isticmaalka ablicationada ayuu yidhi maxay tahay sababaha loo iibsado noocyada ugu dambeeya ee telefoonada casriga ah waxaa la joogaa wakhtigii ay shirkadaha tiknolojiyadda ay soo saarayeen dhammaan teleefoonada si ay adigu kuugu qaaliyaan si ay dadku ugu khalkhaaliyaan inay codsadaan ama cusbooneysiiyaan mobeelada ay haystaan waan waxaynu aragnay google oo soo saartay noocii ugu dambeeyey ee bexel nine bisha julay samsung ayaa iyadana shaacinaysa nooca cusub ee teleefoonada ee suuqyadeeda kusoo biiri doona kuwaasi oo micno badan u yeelaya in dadweynuhu ay xiiseeyaan teleefoonada cusub haddaba sababaha keenta in dib loo xiiseeyo teleefoonada ugu dambeeya dadkuna ay gataan ayaa lagu sheegay inay tahay isbeddelka dhanka isticmaalka maskaxda iyo casriga tiknolojiyadda oo ay dadku xiiseeyaan waxaad socotaan barnaamijka tiknolojiyadda wuxuuna idinkaga imaanayaa reedioga isnaaya saaxiibyaal qaybihiisii dhexena waan soo gaarnay shirkadda apple waxa ay shaacisay teleefonka iphone lix iyo toban oo qiimihiisu aada u jaban yahay dadweynuhu ayaa aada u hadalhaya isticmaalka iphone sixteen kaasi oo aada iyo aada dadku ay u tilmaamayaan in wax badan uu kaga duwan yahay teleefanadii hore loo soo saaray ee shan iyo toban laba iyo toban kow iyo toban iyo qeybo kala duwan oo shirkadda iphone ay soo saarto ee teleefanada iphone-ka ah shirkadda apple ayaana ku guuleysatay in isbeddel ay ku sameyso nidaamka teleefoonka cusub ay soo saareen kaasi oo soo jiitay guud ahaan indhaha caalamka warbixinadii ugu dambeeyay ayaan duuduugsan doonaa ee adduunku sidee buu noqon lahaa haddii adeegyada internetka la joojiyo haddaba xaalad ceenkee ah ayay dunidii gali lahayd haddii la joojiyo adeegyada internetka ah isbeddel xoogan ayaa lagu dhabaaqay in uu dhici karo haddii dunida laga waayo isticmaalka aaladda internetka taasi oo sabab u noqon karta in ay khasaaraan malaayiin jeer guud ahaan shirkado kala duwan oo caalamka ku naaloonaya isbeddelka teknolojiyadda awoodda koowaad ama safafka koowaadna ku jira dunidu waxaay cagta saartay isticmaalka internetka waxa ugu badan ee adeegyada maalinlaha ahna waxaay u dhacaan nidaamka online-ka ka ayaa ka dhigaya in isbeddelka in la waayo internetku ay sabab u noqoto xaalad adag oo ay dunida gasho garaadka macmalka ee a i ayaa waxa uu noqday mid ku guuleysta in uu ka casriyoobo ardada nidaamka imtixaanaadka imtixaanaadka jaamacadaha oo laga qaado ardada ayaan jirin iyada oo la adeegsanayo garaadka macmalka ah ayaa lagu ogaaday in ay ka wanaagsan tahay in ardada sida caadiga imtixaanka looga qaado xubinta ayaa ugu dambeysay xubnaha barnaamijka teknolojiyadda ee toddobaadkan markana suuqyada magaalada jowhar waxaa kusoo laablaabta dadwan kuwaasi oo qabsada guud ahaan ganacsiga waxaana ku hanti beela ganacsato badan oo ku waaya hantidooda waxaa looga gurmadaa in dib loo siiyo waxyaabaha ay kusoo kaban lahaayeen balse waxaa ka maqan oo barta aan lagu hayn lacagaha kaydka ah ee ku qoran buugaagta ay ku keydiyaan deymaha ka baxa ama waxyaabaha ay soo iibsadaan waxaa ku adkaata in dib loo helo xogta ganacsiga maadaama ay burburtay xaruntii oo dhan si looga maarmo loogana baaqsado dhibaatooyinkaasi soo noqnoqda ee ganacsiyada magaalooyinka haysta si gaara magaalada johar ay qaar ka mid ah ardada wax ka barta jaamacadaha magaaladan iyo weliba macalimiinta teknolojiyadda oo ay ka mid yihiin yuusuf bashar iyo aqoon-yahaan ismaaciil waxa ay soo jeediyeen talooyin lagu heli karo teknoloji casri ah taasi oo jidayn doonta in aan la waynin xitaa khatarta dabka haddii ay dhacdo lacagaha ku qoran daatada oo noqon doonta mid system online ah laakiin tusaale ahaan hadda soo qaadno iskuullada xamar ku yaala way isticmaalaan software iyo google oo iskuulka iskuul kasta magaciisa ugu qoran yahay isticmaalaan ee databasekooda ugu jiro ee ardayda xataa ee waxay ku leeyihiin user iyo id ay ku leeyihiin waxay ku username password ay ku leeyihiin way galayaan xilliga imtixaanka way ka eegtaan sida jaamacadahoo kale jaamacadaha hadda softwaradaas way leeyihiin ardayda way la socdaan bortala loo soo geliyaa meeshaasay ka daawadaan resultigooda iyo waxooda meeshay kala socdaan hadda iskuullada waaweyn ee jowhar ma lahan iskuullada qaarkood oo badankooda xamar way leeyihiin marka meeshaas waxaa ka muuqata marka bahda technologiga inay iska warheenin xitaa meeshaas waxaa laga sameyn karaa in dhaqaala hataa waa laga sameyn karaa haddii la sameeyo kambani soo saaro softwarada haddii noqoleed kuwa waxbarasho haddii noqoleed kuwa ganacsiga xataa ganacsiyada xataa qaar ganacsiyada waaweynaa jiraan magaalada laakiin ma isticmaalan wax software waa aragtaa badanaa suuq wuu gubtaa waxaa arkaysaa qofku dhahay diintiidii sanad waa iiga gubatay haddii la heli lahay software ee isticmaalaan khasaaraha intaas badan ma gaarsii lahayn sababtoo ah wixii oo waxa ahaa maaliyadaha softwareka u gashanaa softwarekana waxa waaye waa database waaye wuxuu ku xiran yahay sarfar uu ku xiran yahay meel kastoo yaalaa haddii lacag ka soo qaata hataa computerka meesha doo kaaga dhex gubto waxaa database ay kugu jiraan waa la socon kartaa marka xitaa teknolojiyada waxay ka qayb qaadan kartaa khasaaraha qofka soo gaari lahaa qofka ganacsadaha teknoloji inuu isticmaalo softweerada oo loogu talagal ganacsiga inuu isticmaalo khasaaraha soo gaari lahay xiliyadaas oo dhibaatada dhacdo kale way ka caawinaysaa sidoo kale waxay ka caawinaysaa in businesskiisa uu koror sameeyo tusaale ahaan hadda waxaa jiro caalamka waxay isticmaalaan programming la isticmaalaan oo digitaal ah marka qofka kulama oo teknolojiyada aada u isticmaalo kulama wixiisa meelo badan ay gaaraan ay noqonaysaa marka dhanka oo ganacsiga xitaa aaday muhiimay u tahay software hadda magaalada oo lasoo saara ma jiro marka bahda teknolojiyada waxaa dhihi lahaa marka isku xirnaan ha sameeyaan isku xirnaan ha sameeyaan iyagana ha ka faa'iidaystaanoo business ha ka samaystaano bulshadoodana ha ugu faa'iideeyaanoo kor ha usoo qaadaano fikirka iyo waxyaabaha ay ka qabaan teknolojiyadda intaasoo ka kooba taladaas ilaha waxaa waaye hataa baranaysa xitaa filliyada kale ha baranaysa muhiimaddu xitaa teknolojiyada inaa concept fiican ka haysato waayo haddaa barata caafimaad maanta teknolojiyad kama maarmatid waayo waxaa mashiinaa wax ku qaadaysaa dhiig mashiinaa wax ku baaraysaa qalb iskaanaa jiro waxaasoo dhanna teknolojiguba ay ku saabsan yihiin ay ku shaqeeyaan marka haddaa filliyo kale xataa baranaysid teknolojiyada qasab waa mar walba in barto marka waxaan kula talin lahaa marka dhalinyarada teknolojiyadan in ka seexan iyadana ilgooni u fiiriyaan qofkii filli kala danaynayo inuu bartona oo barto teknolojiisna adii advanced haddaadan baran karin basic inaga barto muhiim waa noloshana way ku xiran tahay
bulshada muhiimad aad yaad weynay u leedahay teknolojiyada inay adeegsadaan sidaa hore ugu soo dhawaajiyey caalamkaan ku jirna waa caalam teknolojiyadeed waaye bulshadana maanta teknolojiyadda waxay leedahay muhiimad aad iyo aad u balaaran waxaa ka mid ah hadda tusaalahaan reeraha haddii aan kasoo qaadno ayagoo gurigooda joogo ayaa waxay dalba karaan cuntada noocay ayaga markaas u baahan yihiin haddii markaas ay jecel yihiin dalabaad inay sameeyaan kaba soo qaad tusaale ahaan maqaayadaha magaalada ku yaalo haddii inta loo sameeyo hal website oo lasu geeyo kadibna qof walbo maqaayadoo xiiseeya ani waxaan jeclahay maqaayadaas inaan wax ka cuno marqmaal ad waxaa jeceshahay maqaayada weerax inaa ka cunto qof kale wuxuu jecelyahay maqaayad maqsuud inuu ka cuno maqaayado badana magaalada ku yaalo iyo in kaloo kasii badanoo soo koobi karin marka maqaayadahaasoo dhan haddii lasuu keeno hal website kadibna bulshada la dhaho sameeya dalabaad online ah qofka macluumaadkiisa haddii uu soo dirsado tusaalaan uu dhaho dalab uu qabsado dalabkiisii gurigiisa loogu keeno asigoo aan bixin waa waxyaabaha maaragta muhiimadda ay u leedahay waaye dadka waxaa kaloo jirta muhiimad ay u leedahay in dadka ay teknolojiyadda isticmaalaan in online-ka ay ka baran karaan ama ay ka daraaseyn karaan culumta qeybaheeda kala duwan oo nooc kasta iskugu jirto weliba iyadoo farii ah inay dhex taalo internetka ama waxaa hadda sheyga teknolojiyadda ugu weyn ee la isticmaalo waa internetka oo caalamkao dhan hadda isku xiraya internetkaas wuxuu suurageliyey in shaksi shaksi loo xiriiro gruub gruub loo xiriiro loo xiriiro tiam loo xiriiro marka daldal in loo xiriiro marka teknolojiyadda muhiimadeeda ma ahan halkan wax lagu soo koobi karo runtii haddii aan ku daro qodob kaleo aad iyo aad u muhiimsan waxaa ka mid ah waxbarashada hadda loo yaqaano jaamacadaha ay bixiyaan distance learning oo aniga hadeer aan ablay gareeyey waxaan wax ka bartaa jaamacad ku taalo dalkaas bangladesh aan wax ka bartaa weliba anigoo soomaali joogo waxa ii suurageliyey teknolojiyadda ii suuragelisay marka teknolojiyadda runtii muhiimad fara badan ay leedahay dadka waxaa kaloo ka mid ah intaanan ka bixin qodobkan muhiimadda teknolojiyadda ay u leedahay dadka ama datyuga guud ahaan internetka weliba xaggiisa mobilkan aan isticmaalayno markii hore waxaa jiri jirtay taleefonka dhaataa lagu shubanayay dhaatada bay dhumi jirtay waxyardee taleefonka haduu kaa dhumo haduu kaa halaawo dhaatada bay dhumaysaa hadda taleefonkaada haduu halaawo haduu kaa dhaco haduu gubto just gmailkaada waxaa ku xiranaysaa mobilka kaloo soo gadanaysid waxaa leedahay ii sameeye restore ii sameeye daatadaydii hore ii soo celi automatic daatadaaday kuusoo noqonaysaa waa haddii hore a uu samey jirtay backup marka back upka wuxuu ka mid ah waxyaabaha dadka runtii ay maragtay waayahan dambe aad ay u jecel yihiin qof walba mobiilkiis wuxuu ku leeyahay gmailka waxaan rabaa back up inaan u samaysto whatsappka back up inaan u samaysto meel kasta back up uu leeyahay xogtii micnaha dib ayuu u kaydinaya marka muhiimadda teknolojiyadda ay u leedahay dadyowga khaasatan dhalinyarada waa wax tirabeel ah waxaan leeyahay teknolojiyadda waa hooskaaga waaye maanta hooskaagane waxawaaye meelow kaaga harama marka haddii aad iska indha tirtaan iyo haddii aad u soo jeesataanba teknolojiyadda runtii waa shay lagama maarmaan ah shalay haddii la dhihi jiray culumta sayniska maaragtay waxay noqotay muhiim ah lagama maarmaan ah maanta teknolojiyadda waxay noqotay ama cilmiga teknolojiyadda wuxuu noqday cilmi maaragtay aad iyo aad muhiim u ah caalamkana lagu tartamayo
konton iyo shan iyo e soddon iyo shan oo ah mobaylada jalakas ay soo saarto ayaa habada soo galay aan ku horeynaya taleefonka e konton iyo shan oo ah boqol siddeed iyo labaatan g b storagkiisa amaba keydkiisa islamarkaana raamkiisa uu yahay siddeed g b oo raam ah ayaa jooga qiimo lacageed gaaraya saddex boqol iyo soddon oo ah gacanta koowaad uu ku soo baxay lagana yaabo inuu ka hooseeyo xilyadan sidoo kale g b isagoo storajkiisa amaba keydkiisa uu yahay g b raamkiisana uu yahay ayaa jira taleefonkan oo markaasi qiimo aan ka durugsanayn qiimaha midka g b uu ku soo baxay jooga desaynka taleefonkani waxaa loogu magacdaray mental oo ah desayn bir ah isla markaasna aan ahayn balastig taa oo ka dhigan inuu yahay taleefonkani ee taleefon aad u adkaysi badan shaashadda taleefonkani ee markaasi uu isticmaalo waxaa loo yaqaanaa glass garela taasi oo micnaheedu tahay inuu yahay shaashad taleefonkiisu ay casri tahay aadna ay u adag tahay glass garela victos oo loogu daray victos bro taasi oo ah in lagu soo casriyeeyey qaybo kale oo muhim u ah shaashadda borotectionka shaashadani ay leedahay ayaana ah mid bir ah oo aad u adag shaashadda sidoo kale waxaa lagu tilmaamaa inay tahay mid kuu sahlaysa isticmaalka geemka iyo jawiga isticmaalka geemka oo aad u qurxunaanayo markaynu eegno softwareka teleefonkani waa midkii ugu dembeeyey oo android afar iyo toban ilaa iyo shan sano ilaa iyo afar sano ayuuna heli doonaa abdeyt cusub oo uu markaasi teleefonkani ku shaqaynayo ee konton iyo shan halkaa inoo joogo ee soddon iyo shanna aynu eegno g b ayuu kayd ahaan u wataa oo storajkiisa ah g b oo raam ah ayuu wataa saddex boqoloo doolarna suuqu uu ku soo galay desaynkiisu waa balastig halka ee konton iyo shan uu ahaa bir shaashadiisu waa amoleyd oo ma ku mid ahaa shaashadda ee konton iyo shan softwarekiisu waa las update oo waxa uu la mid yahay midka kale oo waa afar iyo toban android oo shan ilaa iyo afar sano ayuu heli karaa in dib loo casriyeeyo guud ahaan codkaasi ayaa ugu dambeeyey barnaamijka teknolojiyadda wuxuu idinkaga imaanaya f m ka siddeetan toddoba toddoba f m megahertz daadiyaha anigoo cabdifta axmed ayuu ahaa toddobaadyada xiga iyo barnaamijkan midlacan isma dhaafna asalaamu allahu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu